أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobada aan idinkuga hennana waxaa ka mid ah kataayib al ikhbaariyah ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkii cagmarinta ahaa ee sida ba'an lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay deegaanka jasiiradda kudha ee wilaayada jubbada hoose idaacaddii islaamiga ah ee andalus ayaa xarun cusub ka hirgelisay degmada labaatan jirow ee wilaayada baay dowladda shiicada iiraan ayaa shaacisay inay u diyaargarowday ka hortagga weerar walba oo kaga yimaada dhanka dowladda saliibiyadda maraykanka guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada bakool dowladda saliibiyadda ingiriiska ayaa mar kale muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka itoobiya waa doornimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan kataayib al ikhbaariyah ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkii cagmarinta ahaa ee sida ba'an loogu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay deegaanka jasiiradda kudha ee wilaayada jubbada hoose xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
waa muuqaal la daawan karo ku dhowaad labaatan daqiiqo waxauu si buuxda u soo bandhigayaa muuqaalkan cajiibka ah jabkii malishaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarka cagmarinta ahaa ee horaantii bishan shacbaan ay mujaahidiintu ku soo afjareen xeryo murtadiinta ay ku lahaayeen jasiiradda kudhaa ee duleedka magaalada kismaayo hase ahaatee waxaa lama huraan ah in filimka uu kula jaanqaajiiyo sidii uu ahaa xaalka kahor subaxa ee mujaahidiintu ku waabariisteen deegaanka kudhaa oo qiyaastii boqol kilomitir koonfurta kaga beegan magaalada kismaayo bartamihii sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddobo malishaadka maamulka ridaha isku magacaabay jubbaland ayaa istaarkan u soo gudbinaya gaboodfallo iyo dhibaatooyin ay ka geysteen deegaano kala duwan oo dhaca jubbada hoose iyagoo kaashanaya diyaaradaha siliibiyiinta maraykanka dhulweynaha joore ilaa jamaame iyo jinka webiga waxaa isqabsaday weeraro bahalnimo oo beegsanaya bartilmaameedyada rayidka oo aysan murtadiintu ku kala soocaynin dad iyo duuniyo dalag iyo daaqsin intaba
wuxuu soo sardinayaa qayb ka mida jaraa'imta ay kula kaceen muslimiinta goobjoogayaal iyo sidoo kale shakhsiyaad iyaguoba dhibanayaal u ahaa dhibaatooyinka murtadiinta ayuu filimku soo gudbinayaa kuwaasoo ka qayla dhaaminaya xasuuqyada ay ku kacayaan malishaadka murtadiinta saddex unug haddana caamilaya lagula afar bilood gaalo way gaal ilmahan iyo agoon ka dhigi waa rajo ka dhigi gabadhe ilaahay naariisa gabadhe miskiin aad mini kale iskaga jirta oo masaakiin oo guriga ku jirta aad gabadh oo u qaybiyeen badanaa ku dhintay oo asaga as ka mid yahay dugsi qur-aan as ah meesha asi macalinka labadooda isla ahay macalinka dhaawac waay isna waa dhintay gaboodfalladan guracan iyo gardaradan xargaha goosatay waxaa si wada jiraha isaga kaashanaya caaluushood u shaqaystayaasha maraykanku leeyahay ee loo yaqaano danab iyo maleeshiyada xabashidu soo gardaadisay ee loo yaqaano liyu boolis kuwaas oo ah maleeshiya loo carbiyey gumaynta iyo gumaadka shacabka oo xambaarsan taariikh madow oo leh diin la-aan akhlaaq xumo iyo dhigyacabnimo intaas kadib ayuu filimku soo gudbinayaa muuqaalka guutooyinka ergudka ee mujaahidiinta waxaana la arkayaa weerar toos ah oo ay qaadayaan geesyada towxiidka iyo murtadiinta oo markan ah kuwo laga goynayo wixii ay geysteen wuxuuna lisaan xaalkoodu odhanayay gafkii aad samaysaa batiyo godobahaagiiye gashi aan yareen baad qabtaa jeer lagaa gudoe gafkii aad samaysaa batiyo godobahaagiiye gashi aan yareen baad qabtaa jeer lagaa gudoe markii ay ka dulshan qarto xabadda sidaba lagu yaqaan waxay ooda jabsadeen iyagoo aan dhig la qabta lahayn
labadii shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar barakaysan ku qaaday saldhigyada cadowga ee jasiiradda kudha halkaas oo fariisin u ahayd ciidamo lagu qiyaasay ilaa kun askari oo taabacsan maamulka ridada ee magaalada kismaayo
qaybaha ugu horeeya ee la daawanayo ilbiriqsida dagaalka waxaa ku jira qayb ka mid a muuqaalada ugu xiisaha badan ee shaafinaya quluubta muslimiinta
baaruud barakaysan ayaa barta sare looga beelay badankoodna barbar u tuurtay bakhtigooda ayaa isbarkaday bidix iyo midig bartaad eegtana waa mid baxsanaya mid bacaadka cunay iyo mid basar kale waaye uu bartiisa iska dhiibay halyeeyo caraysan oo u ciilqaba gumaadkooda ayaa ka duldegay dacartana liibsiiyey muuqaalada firxadka murtadiinta sida ari weergalay iyo soo bandhigidda maxaabiista ku soo dhacaysa gacanta mujaahidiinta ilaa qabsashada jasiiradda kudha kamarada kataab ee si waafiya kula socodsiinaysa macluumaadka waadixa ah ee wixii maalinkaas ku dhacay halishaadka murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka kudha ee jubbada hoose dabaqoodhi geesinimo looma filo duul kastuu yahaye maleeshiyaadkii liyu boolis ayaa markii uu dagaalku isdhex qaaday daryankuna isqabsaday la soo baxay xirfadihii ay ka dhaxleen saaxiibadoodii lagu laayay yeed iyo caato waxayna mar kale kaamirada alkataa'ib diiwaan gelisay maleeshiyaadkan oo sidii ari weer galay uga firxanaya jiidda hore ee dagaalka
حزب الله يا حزب الشيطان بعد الله هاي ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون inta lasoo gudbinayo gumaadka lagala duldhacay maleeshiyaadka liyu boolis iyo bakhtiyadooda oo waran barxadaha iyo difaacyada waxaa sidoo kale maadadan aan ka marnayn kelimaadka qiyaadada mujaahidiinta waxaana ka mid ah sheekh axmed cumar abu cubeydde xafidahullah oo la hadlaya mujaahidiinta si wanaagsan cadowgiinna ugula fartama hana ku sirnina sheegashadooda beenta ah iyo dacayaadka raqiiska ah ee warbaahintooda baahinayso yaysan idin cabsigelin hubka ay inoo adeegsanayaan iyo dhaqaalahooda geerida sharafta leh ka doorta dulinnimo inaad ku noolaataan damacoodii ay ku taameeyeen waa fashilmay wakhtigooduna waa gabaabsi inshaa allah macnawiyaadka ciidankooduna wuu burburay ee weerarada ku badiya oo laaya saliibiinta soo duushay iyo murtadiinta garabka u ah يا ابن العقيدة حرك عزمك ولا لا تبتئس هد عدوك وانهكه صوبه تقم ناس واحترس nin la dagay sidii doqon hadduu dacayda laalaagsho marun buu dareemaa inaan darajo loo haynin bal dayoy markuu dido inuu dayrka jeminayo ku dhowaad boqol iyo konton murtad ayaa lagu dilay weerarkii kudhaa waxaana lagu soo qabtay ku dhowaad labaatan kale oo maxaabiis ah
dagaalka kudha ee horaantii bishan lagu xasuuqay murtadiinta wuxuu mar kale daakira dib ugu celiyey weerarkii kow iyo toban sano ka hor ka dhacay isla jasiiradan kaasoo lagu dilay maliishaad badan kataab ayana soo bandhigaysa muuqaalo isshaabaha balse wakhtiga ku kala duwan waa weeraro cagmarin ah oo lagu soo afjiray laba maleeshiyaad balse kuwa ka haray aanay weli ku cibro qaadan askarta maxaabiista ee kasoo muuqanaya istaarkan cusub ayaa dhankooda iyagoo jabaysan islamarkaana hor fadhiya kaamarada kataab waxay cabirayaan dareenkooda iyo xaaladda ay ku sugan yihiin kadib markii ay ku soo dhaceen gacanta mujaahidiinta waxaan ka mid ah abris maxamed axmed aa laydhaha gaar ahaan ciidanka jubbaland abris baan ka tirsanaa marka kolley haddartaan walaayadan gacanta ugu jirnaa islaamka ah magacaygu cabdillaahi cali waxaan ka tirsanaa bulshada abris
من مرتزق salim ehdaraad alii keeni daraad waxaa lii baray qorag siiro fural waa xiraab saliiba wax tababaro ilaahay unto aan leeyaa mar yaruuf badanaa saak meesha ka dhacay aad ay kuqaabta xitagiri axmedow waxaan leeyahay ciidanka meeshan oo usoo diray sida islaamnimo ama sida diin dad daafacaya uma soo dirin ee dantiisa usoo dirsad bis وبس زهر لا لا تتركه من مرتزق باغي نجس من مرتزق باغي نجس يا ابن العالم waxaa muuqaalada ugu dambeeya ee dhammaadka filimkan xiisaha badan lagu soo bandhigay guusha ay gaareen mujaahidiinta iyo ahmiyadda ay leedahay in guushaasi fadligeeda loo celiyay allah xaggiisa loogana mahadnaqo waxaana ku lifaaqana codka sheekh mukhtaar abu zubayr oo ah amiirkii hore ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ugu baaqaya mujaahidiinta in ay allah isku dhuldhigaan marka ay helaan nasrigiisa allah subxaana wa tacaala wuxuu farayaa dadka mu'miniinta inay u mahad celiyaan markaa dadka mujaahidiinta waxaan u dardaarmaynaa ilaahay inay isu dhuldhigaan mahadda isaga u celiyaan fadliga iyo deeqda iyo guushana ay xaggiisa u celiyaan manhajka toosan iyo xaqa iyo xaqiiqadana ay laasimaan khiyaanada iyo makriga cadowgana ay ka digtoonaadaan alla subxaana wa tacala wuxuu leeyay wadkuruu id antum qaliil mustadcafuuna fi lard takhaafuuna an yatakhatafakum annaas فآواكم وأيدكم بنصره
وارفعوا دين محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي weerarkan barakaysan ee lagu xasuuqay maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa kudhac inkastoo uu ahaa aargud iyo ilqabuusi loogu hilinayay maatida muslimiinta ee ay xasuuqeen maleeshiyaadkan haddana wuxuu sidoo kale fariin mugle u dirayaa murtad kasta oo weli keebla yuurar ku ah godkii lagu dagay saaxiibkiisa ee weli sugaya wixii ku dhacay kuwii isaga ka horreeyey isdaarkan tayada iyo taxagelinta la siiyey diyaarintiisa islamarkaana xalay lagu baahiyey baraha bulshada ee si weyn waxa ugu faafay dalka iyo dibadda intaba xaqaa'iqda lagu laray si daqiiqa muraabidiinta ugu jilbi xiran furimaha si ay u difaacaan sharafka muslimiinta iyo sadarada wathaa'iqiga ay diiwaan geliyaan warbaahinta islaamiga waxa ay allah faldhigii noqdeen waxa ugu weyn ee lagu buriyo shubahaadka cadowga ummaddana loogu soo bandhigo dhacdooyinka dhabka hadalka ah ee malaayiinka dollar loogu bixiyo sidii bulshada ay uga daahsoonaan lahaayeen isdaarkan ayaa dhanka kale waxa uu halbacaad lagu lisay ku noqonaya tacabka iyo dadaaladii lagu doonayey in lagu daboolo jabkii xooganaa ee murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii kudhaa ee taariikhda galay mahadsaned xaarif idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa xarun cusub ka hirgelisay degmada labaatan jirow ee wilaayada baay warbixinta warkaasi waxaa inoo soo diyaariyey walaalka faysal mahad soomaali
dunida maanta oo warbaahintu noqotay awood qaabaysa maskaxda jihada iyo go'aanka bulshada waxaa dhacday munaasabad si qoto dheer uga baxsan xaflad caadi ah waa xaflad lagu shaabadeeyey ku dhowaad labaatan sano oo adkaysi halgan iyo himilo warbaahineed lana daafuraya xarunta afar iyo tobanaad ee shabakadda warbaahinta islaamiga andalus oo ku suntan run anshax wanaagsan iyo wacyigelin bulsho halkani waa idaacadda islaamiga andalus xarunteeda cusub degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ah ee baay xafladda oo ay ka soo qayb galeen culimo aqoon-yahano haldoor bulsho weriyaal iyo marti sharaf ka kala timid meelo fogfog oo ay ka mid ahaayeen wulaadda wilaayaadka galgaduud bokool iyo baay waxay isu beddeshay madal lagu xasuusto waayihii tegay ee andalus lana sawiro mustaqbal la hiigsanayo jasaaka allahu khayran akhuuna runtii shucuurkayga aad buu u sarreeyaa aad baan u faraxsanahay maanta waxaan ku faraxsanahay ilaahay fadligii tabaaraka wa tacaala iyo raxmaddiisa uuna siiyey kadibna xafladdan qiimaha badan ee idaacadda al-andalus lagu furahayo faraceedii afariy tobnaad iyo faraceeda labaad ee wilaayada islaamiga ah habay ayaan aad ugu faraxsanahay runtii shucuurkayga shucuur la qiimayn karo la qiyaasi kara maanta ma ahan ilaahay ayaana ku mahadsan tabaaraka wa tacaala wuxuuna ku aruurayaa inaan ilaahay u xamdiyo subxaana wa tacaala waa mahadsan tahay runtii maanta waa maalin weyn farxad aad u weyn waaye farxaddayda ma qiimayn karo runtii meeshaan waa meel taariikh badan aan ku soo maray labaatan jirow waa magaaladaydii ilaahay ha barakeeyo marka inaan kusoo qeyb galo xafladdan iyada qiimaha badan leh ee idaacadda islaamiga andalus lagu furaayo waa dareen weyn ay ugu reebtay maasha allah markii la aasaasayey shabakaddan warbaahineed ee islaamiga ah ee andalus waxay ahayd aragti ku dhalatay damiir kuna kortay samir muddo ku dhow labaatan sannana waxay si tartiiba u dhistay barnaamijyo diini ah oo miisaan cilmiyeed leh warar ku dhisan xaqiiqo kana fog buunbuunin iyo marin habaabin iyo cod warbaahineed oo lagu kalsoon yahay waxay noqotay warbaahin ku hadasha luuqadda islaamka difaacdana mabaadi'da jihaadka kuna dheggan qiyamka islaamka suldaanka guud ee beesha harin iyo qaar ka mida bulshada ku dhaqan degmada labaatan jirow ayaa si heer saraa u soo dhoweeya furitaanka idaacadda waxay isku raaceen in riyadoodii ay rumowday dadaalkoodiina uu midho dhalay marka insha allahu tacaala jasaakum allahu khayran walaayaalow ha dhowaada meelisiinka sugaay oo eedlisiinka sugaay oo eedlisiinka jeeliye runtiin hageegatan koytan haddii antay aarida saxufiyiinta ayin dhammaantiin insha allahu tacaala may basanleynaha hadhawaada jazaakum allahu khayran yasanleyna megel ibilan langwiin ilan yar dhammaan marka insha allahu tacaala idaacaddan hog ogdiya siinkalatan marka may taha inaysinka texnaatan inaysin dhugunsataan inaysin difacdaan inaydo kila isinka difacdaan waa waajib oo sansaaran insha ma gelaysin halni inshaana ertan ilaahi subxaana wa tacaala nin fuusaay osinga siinka sheegni osigii onta insha ma gelaysin osadaaseen siinkoy halka faa'iidaysay saasasan lena waliin rooge degmada labaatan jarow dareenkaygeeka manamalireeeda maalireysway baa faraxsana wayna ka faraxsana ah degmada oo laku furimayo idaacadda al-andalus taasaan manaa ka faraxsana waa baahooyin aan qabnay ilaahay subxaana watacaala marka baahadaynu qabnay ilaahay subxana wataala nin hirgeli dareenkeedana ka hadal maanaa eed iyadan ka faraxsana idaacadda mayba aan baahanayni alxamdulilah ilaahay ka mahadsan ilaahay ka mahadyaan kule insha allahu tacaala ilaahaysan barkeeleha idaacadda islaamiga ah ee andalus waxay door ka qaadataa kor u qaadidda wacyiga diineed iyo aragtida bulshada توجه النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد inuu u dhaqaaqay oo u jeestay leylan goor habeen ah min makata
waxay noqotay madal lagu kobciyo fahamka toosan ee saliimka ah waxay ka hortagtay jahwareerka warbaahineed iyo duulaanka xagga fikirka ah ee lagu soo qaaday bulshadeenna muslimka ah ugu dambaynna waxay gaartay dhegaystayaal ku kala nool daafaha dunida saamaynteedu waxay ka muuqatay qalbiyada fahamka iyo isbeddelka fikir ee bulshada ku dhaqan degmadan labaatan jirow daafurka xarunta afariyo tobanaad ma ahayn dhagaxdhig oo keliya balse wuxuu ahaa calaamad muujinaysa kalsooni korriin iyo hiigsi fog xaruntan waxay xoojin doontaa baahinta duruus iyo barnaamijyo diini ah iyo tayada wax soo saarka warbaahineed waa xarun u taagan in warbaahintu noqoto iftiin hanuuninaya halkii ay ku noqon lahayd hub wax burburinaya marka dib loo jalleeco dhowr iyo tobankii sane ee la soo maray shabakaddan warbaahineed ee islaamiga ah waxay caddaysay inay tahay warbaahin ku dhisan qiyam aqoon iyo mas-uuliyad ay adkaysan karto kori karto saameyna yeelan karto furitaanka xaruntan afariyo tobanaad waa cutub cusub oo lagu qoray buug hore u qornaa balse aan weli boggiisa dhammaan waa bilow kale bilow leh cod jihayn iyo iftiin faysal mahad redio andalus labaatan jiro mahadsanid faysal dowladda shiicada iiraan ayaa shaacisay inay u diyaargarowday ka hortagga weerar walba oo kaga yimaada dhanka dowladda saliibiyadda maraykanka faahfaahinta warkaasi waa kan walaalka nuur cali warsameeye abushayba militariga dowladda shiicada iiraan ayaa muujiyey inay u diyaarsan yihiin ka jawaabidda weerar ama cadaadis kasta oo uga yimaada maraykanka sida lagu baahiyey telefishinka rasmiga ah ee xukuumadda tehraan waxaa warka ka soo baxay militariga shiicada dalkaasi ay ciidamada dalkaasi ku sheegeen in saacad weliba ay gacantooda gaari karto saldhigyada maraykanka ee mandiqadda ayna taasi tahay arrin sahlan oo ay ku naafeyn karaan maraykanka haddii uu qaado tallaabo ka dhan ah shiicada iiraan afhayeenka ciidamada iiraan ayaa xilli uu ka hadlayey arrimahan wuxuu muujiyey in ciidamadiisu heegan ugu jiraan difaaca iyo inay ka falceliyaan weerar kasta wuxuuna trump ugu baaqay inuu kala doorto heshiis ama dagaal wuxuu intaasi ku daray in ciidankooda ay qaadi karaan tallaabooyin culus oo wiiqi kara awoodda washington ama kusii jiidi kara boholada halista sida uu warka u dhigay hadalkan uu jeediyey afheenka ciidamada militariga dowladda shiicada iiraan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo laga dhur sugayo natiijada wadahadal maanta oo jimcaha la filayo inuu ka dhaco dalka cumaan kaasoo u dhexeeya xukuumadaha washington iyo tehraan mahadsaned abushayba guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada bakool xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkaasi noo hayaa in ka badan boqol qoys oo ku nool deegaanka ceelansaar oo ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin uu u sameeyey guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee bakool dadkan oo ahaa dad masaakiin iyo danyar ah oo ku noolaa deegaanka ceelansaar ayaa ka faa'iidaystay raashinkan la qeybiyey xilli ay u baahnaayeen munaasabadii raashinkan lagu qeybinayay oo ay goobjoog ahaayeen golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool iyo qaar ka mid a culummada wilaayada ayaa culummadu waxay dadka muslimiinta ugu baaqeen in ay isku gurmadaan xilligan abaarta kulul lagu jiro sheekh bashiir oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa kelimad tawciye ah oo dardaaran u badan goobta ka jeediyey rasuulkeenna meeray salawaatullaahi wasalaamun calayhi wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi walaalayaal antiinu dadka muslimiinta aan gargaaranaan dadka tabaalaysa aan gargaaranaan fuqarada aan gargaaranaan masaakiinta aan gargaaranaan ilaahayna aan gargaaray subxaanahu wa tacaala rasuulkeena xadiidka lamay keeray salawaatullaahi wasalaamu calayhi man kaana fii xaajati akhiihi kaana allaahu fii xaajatihi lan alla lankii walaashay dantisaabo dantu walaashayn qobadow ilaahayna dantisaan qobada subxaanahu wa tacaala arramoojiya ilaahay insi hele fi dunyaa wa fi laakhira rasuulka xadiidka lamayka eray sala allahu calayhi wasalam man faraja can mu'minin kurbatan min kurabi dunya faraja allaahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama ow kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam gudoomiyaha guddiga nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool ugaas muxuyidiin oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa isagana kelimadan goobta ka jeediyey awalan ilaahay bama hadle maad miilku bilaawadaas iyo miilka dhammaadaasan lahayniya ilaahay uma hadnagaan oo ninka nicmeey nicmada tiidi ee muuqutiyo tiidi ee qarso malahay ninka nicmeey ilaahay ma haddaasan nagaan ma haddii ilaahay ku dib may ma hadnagay guud ahaan xarakatu shabaab almujaahidiin agama hadnagaan may ballanna galanti hoolaan ha ku baxeen iyo talaadii ha ka baxeen ilaahay may weydiiyaan miil ha ku baxeen miil barakhale ilaahay ka waal waan badan u barakhale ilaahay inka kaalmay islaamkan ilaahay cizeey tan kale dadka muslimiinta meelan fadhiya kuleela gabnan oonga gabnan walla amoon walan baahanyi awalan intiyaatahna deertiin ilaahay inka ma hadaynan ثانيا ولا الله تهلي نصيبك او تبدل باهن اسن لي مروغان ودنك لكن الهي نصيبك كان والي ماشي دردارمي دبك دمو اسن هدي والله سنسي ولا لدين اني كور قبطان اني ولا سيدان dariskiin lanka gaadna ilaahay lankama haday madaase ilaahayna nin kaalmaye yeedana siin dardaarame may weelay wala yaro adag abta ilaahay haddii nkama hadayda haqiiliilkiley adag kubiida may ahaan lanka kale walaala ina naxariista dareeme ilaahayna saasan nin roob nin kasheene abaaraha ilaahay noo biy roob khayr qaboon ilaahay nin sheen qaar ka mid a dadkii nasiibka u yeeshay in la siiyo raashinkan ayaa iyagana mahad alle kadib u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay mahadtiis ilaahay umahad nagaan inaguna geeka el ansaar ilaahay marshi ah oo harakada raashinka dhiibti ilaahay marshi hantana siya masaakinta lanke geeka qadaaye inta kaquududaasi lahaay abaarta yaalla anka ahasan faleen ilaahay anku mahad nagaan ilaahay marshi ah islaamka anku mahad nagaan harakada dhiibahayta ilaahay marshi ah mujahidiinta ilaahay galabsha guulkuweela gaaladan arrinoo jibi yaa ilaahay ngutuugan ilaahay ang mahadyaana muslimkii mujaahidiinka ang mahadyaana mahayti loor oo mahayti galeey oonoytay mahayti sokoraka kor fadhiini oonoytay ardeeda saliidaka kor fadhiina ilaahay ang mahadyaana ilaahay mahadle ilaahay mujaahidiinta galantiya korkuweel alxamdulilah shukrulah rabbilcaalamiin dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale in ka badan boqol qoys oo ku nool deegaanka buurdhuxun leh oo isna ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid sidan oo kale ay kaga faa'iidaysteen raashin qaybin oo u sameeyey guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee bakool mahadsaned abu xasaan dowladda saliibiyadda ingiriiska ayaa mar kale muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka itoobiya marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo hayaa dowladda ingiriiska ayaa xoojisay digniinteeda ku safarka gudaha itoobiya iyadoo muwaadiniinteeda uga digtay inay gebi ahaanba u safraan gobollo iyo xuduudo badanna soobaali la xiriira amni darro digniintan ayaa ka timid wasaaradda arrimaha dibadda ingiriiska xukuumadda london waxay gebi ahaanba mamnuucday safarka gobollada tigree amxaarada iyo gambeela tigree waxaa laga soo sheegay duqaymo diyaaradaha darooniska ah oo sababay dhimasho iyo dhaawaca halka duulimaadyadii hawada ee gobolka iyo hakad ku jiraan gobolka amhara dagaal u dhexeeya dowladda iyo kooxaha hoobaysan ee faano ayaa weli socda tan iyo labada kun saddex iyo labaatan gambeelana waxaa ka dhacay isku horimaadyo sababay dhimashada iyo xiritaanka iskuullo digniintan waxay sidoo kale khusaysaa dhammaan goobaha u dhow xuduudaha etoobiya gaar ahaan toban kilomitir xadka eritereya labaatan kilomitir xadka suudaan toban kilomitir xadka koonfur suudaan iyo toban kilomitir xadka kenya marka laga reebo waddooyinka waaweyn sidoo kale waxaa laga digay safarka boqol kilomitir u jira xuduudaha soomaaliya iyo kenya si gaar ah dhulka soomaali galbeed gobolka oromiya waxay dowladda ingiriiska mamnuucday safarka meelo badan oo ay ka mid yihiin galbeedka iyo bariga wolega kelim wolega huru gudru wolega iyo waddada weyn ee adisaababa gambeela sidoo kale waxaa laga digay waqooyiga iyo galbeedka sheewa iyo dhulka u dhow xadka kenya gobolka soomaali galbeed ingiriisku wuxuu ka digay safarka inta badan dhulka u dhow xuduud beenaadka soomaaliya iyo kenya gaar ahaan boqol kilomitir gudahooda aagga faafan waxaa laga reebay oo keliya magaalada wajaale iyo judka isku xidha jigjiga iyo wajaale sidoo kale waxaa safar laga digay gobollada city jarar shabeelle iyo doolo mahadsaned marwaan warbixintaasna waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii aad ka dhegeysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh